saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahanahadiyo dar kala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay ayayno sinnaanine hayno kala sokeeyaan ayayno sinnaanine hayno kala sokeeyaan
kulanti waacan oo wanaagsana khayaarta hawada naga dhegaysanaysaa meel walba aad joogtaan iyo sida maqalka raadiyo heesna aad isoo gaarayaba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda isbuuca islamarkaana oo idila socodsiiyo anigoo cabduuli axmed iloole timcade
saxiibadaadu waa dar gacan ku siiyo sama kuu falaayiyo darkaa sugaariyo ku dhiga sinsaaro seedaha ku gooye
mar kale kusoo dhawaada barnaamijka dooda isbuuca toddobaadkan ee bahadur waali ku noqdo waxaan ku eegaynaa ardayda wax ka barata jaamacadda zamzam farcida magaalada jowbahar oo loo furay tartanka isdhexgalka ardayda waxaana barnaamijka marti ku ah gudoomiyaha isboortiska ardayda ee jaamacadda zamzam gudoomiyaha midooda ardayda jaamacadda zamzam iyo weliba maamul ku-xigeenka jaamacadda zamzam farcida magaalada jowbahar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waxaa kaga fariintantaas aynu kaga gudubno ugu horeyn waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha isboortiska jaamacadda zamzam marka hore kusoo dhawow raadiyo hasnaa ee magaalada jowbahar marka xigta goormaad bilowdeen ee isboortiskan magacaygu waa cabdulaahi raxmaan maxamed waxaan ahay gudoomiyaha isboortiska jaamacadda zamzam ee farceeda jawhar isboortiskan ama kubaddan hadda socoto waxaa bilaabanay maalinta arbacada ahayd kooda bisha koowaad labada kulaati shantii waxaa bilaabanay isboortiska sidoo kalena koobkan mar walba waa qabanaa oo jaamacadda ilaa saddex koob in ka badan ay qabataa marka koobka ugu horeeya oo jaamacadda ay qabato waxay sana dugsiyeedka oo ardayda markay u furanto oo mid ardayda cusub lagu soo dhaweynayo sidoo kale jaamacadda waxay qabataa koob oo zesty cup lalahayo oo sanadkaas lagu magacdaraayo oo lagu magacdaraayo dhammaan oo ardayda maxaan leeyahay horyaal ahaan ay ugu tartamayaan sidoo kale koobka oo ramadaan cup ayadana way qabataa sanad welibana waa qabanaa koobkan waa tahay guddoomiye midka hadda socdo ma midkii oo ardayda kusoo dhaweyneyseenaa mase waa midka aad horyaalka oo aad sheegtay in gebi ahaanba dhammaan ardayda kulidaha dhigato loo wada qabto horyaalka ah midkan hadda socdo oo maalinnimadii arbacada ahayd inoo bilowday waa midka horyaalka oo dhammaan gulidaha jaamacadda min bilow ilaa dhammaad ay kuda tartamayaan tahay markaan waxaan soo dhaweynayaa guddoomiyaha midooda ardayda ah jaamacadda zamzam faracida magaalada jowbahar guddoomiye marka hore kusoo dhawow raadiya haysnaa ee magaalada jowbahar marka xigta qaab noocee ayuu u socdaa ciyaaraha isboortiga ee ka socdo jaamacadda waa ku dhowahay urur hareen waana mahadsantihiin baada idaacadda isnaa tartan isboortis kuulidaha jaamacadda meel fiican ayuu noo marayaa waxaana hadda maalin dhexdaas aa furmay wareega labaad ee tartanka kubadda cagta kuulidaha jaamacadda zamzam marka qaabka aa usoo xulnana wax waaye ardayda kuuliyadaha sida ay baajidka u kala sareeyaan kuliyadaa kale jaamacadda waxay bixisaa saddex kuliyadood ay bixisaa oo managementiga iyo caafimaadka iyo beeraha marka beeraha oo kale waxay leeyihiin ilaa iyo halaha baaj oo jaamacadda ay hayso ayay ku tartamaan waxaan isku baalansi kareynaa waxaa jiri karto baaj uu ardayda ay yaryihiin oo kale iyo baaj ardaydood ay zaa'id yihiin ardayda baajka ay kasoo tayaan oo kale baaj baajka uu ardayda ay ku badan yihiin oo kale waxaa ku baalansi karaynaa kuwa ay ardayda ay ku yaryihiin sidaas ayaanu ay ku ciyaaraan tartan kubadda cagta jaamacadda zemzem siday isku dhex galaan ardayda cusub iyo kuwa hadda oo oo horu dhigi jiray iyo kuwa hadda jaamacadda kusoo biireen markana maamul ku-xigeenka jaamacadda zamzam faracda magaalada jowhar marka hore kusoo dhawow raad yaasinaya magaalada jowhar marka xigta qaab noocee ayay u socdaan sboortiska maadaama aad soo abaabusheen in ardaydu ay ka shaqeeyaan isdhexgalka n aad iyo aad aa umahadsan tahay n weriyaha isnaay run ahaantii maanta inaa nagu soo booqato n kambaska oo aa u kuur gasho arrimaha sportska ee jaamacadda ka socdo aad iyo aad aa ugu faraxsannahay waa dhowaha boqolkiiba boqol n waxaa noo bilowday barnaamij a sports ugu qabanayno ardayda kala duwan ee jaamacadda zemzem isdhexgal bulsho ayaa ka rabnaa iyo ardada cusub iyo ardadii hore inay isku bartaan islamarkaasina sports qurux badan oo ka dhaco activity qurux badan si ardada maskax caafimaad qabto waxay ku jirtaa jir caafimaad qabo si ardada oo ugu noqdo dhiirigelin sidoo kalena oo ugu noqdo jismi caafimaad qabo aalamiito iyo wax walba isbarasho iyo isdhexgal bulsho intaba si ay ugu noqoto ayaan qabanay sboortiskeenana waa noo socdaa waxaana kusii siqeynaa gebangabadii guruubyada ayaa hadda kusii siqeynaa mardhow semifinaalka ama kuwaterfinaalka iyo finaalaha ayaa saas u gaari doonaa waana gebangabey doonaa insha allah waa tahay sboortisku wuxuu qayb ka yahay isdhexgalka bulshada inaad bilowdaano ma sanadkan keliyaad bilowdeen mase oo mid jaamacaddu tani markii la bilaabay ka socday isdhexgalka bulshada gaar ahaan qaybta sboortiska
ka anaga ahaan horto guddi sboortiska marka la dhaho mar walba horta waxay u taagan yihiin in sboortiska ay qabtaan uma go-no sanad gooni ah amba uma go-na bil gooni ah san dugsiyeed walba saddex koobaa qabanaa sanadkan uguma horeyso sanadihii ka horreysana waa qaban jirni insha allah hadda wixii ka dambeena waa sii wadi doonaa in wax kusoo daran maayan wax kama dhimi doono insha allah waa tahay guddoomiye ahamiyad ceenkee ah ayuu idin leeyahay sboortiskan ama isdhexgalka bulshada oo aad u qabateen ardayda jaamacadda si ay isku bartaan horta muhiimad aad ayuu nuu leeyahay haddaan ahnay kuwa madaxda hogaaminaysa midow ardayda jaamacadda zemzem ileen gudoomiye kasta ama ama meel kasta qof kasta wax xil loo doorto wuxuu waxqabad ayuu u baahan yahay tanna waxqabadka xukuumadda ama midooda ardayda ayuu ka mid yahay in sboortis loo qabto ardayda inay isku dhex bartaan dhexdooda kuwa hadda cusub imaadeen iyo kuwa horub dhigi jireen si ay isku dhex galaan iyo nin qof walba hawada ciyaaryahan uu leeyahay inuu kusoo bandhiyo jaamacadda waa tahay maxay tahay ahamiyadda ee ardayda uu leeyahay sboortiskan oo aad u qabanaysaan ahmiyadda uu leeyahay waxa waa horta marka koowaad in ardada cusub iyo ardadii hore inay isku bartaan inay isku dhex galaan inay walaalnimo saaxiibtinimo kaftan xamaasad intaba inay ka dhex dhalato in jismi caafimaad qabo maadaama oo muhiim u yahay maskax caafimaad qabto in ay u noqoto maxay aheetoy aalamiito iyo jismi caafimaad qabo inay u noqoto qodobadaas oo dhan ayaa rabnaa insha allahu tacaala inaa taasoo ujeedooyinkaasoo dhan annagoo kale ayaa sboortiska qabanay sboortiskana ma ahan markii ugu horreysay alaaba waa qabanaa inta jaamacadda jirto waa lasoo qabanayey marka waa rajeynayaa dhammaanna kooxihii waa u diyaar inay ciyaaraan soomaaliduna waxay dhahdaa fardo laysu haayaa layskuma faanshee kolley nin walba awooddiisa oo meesha kusoo bandhigay intii hadda ciyaartay inta dhimana guruubyada waa arki doonaa bal xaaladdu siday noqoto
waa tahay guddigiini inaad ka shaqaysaan horumarinta sboortiska gaar ahaan ardayda jaamacadda zemzem maxay ahamiyadahay u leedahay ardayda ugu horeyn horta ahmiyadda u leedahay waxay tahay in ardayda kuwa cusub iyo kuwa hore ugu dhigan jiray isu bartaan sidoo kale in jaamacaddii ay ahaato mid oo ardayga markuu jaamacadda uu soo imaanayo oo mid interesting ay ku qabanayso saaka orahan dhalinyarada dhalinyarada sanadkan waxay aad iyo aad u xiiseeyaan sboortiska marka guddigeena ahmiyadda ugu weyn aan ka leenaha waxay tahay in ardayda ay noqdaan kuwa isjecel oo dhammaan aan noqono zemzem family waa midda keliyana lagu noqon karo oo dhalinyarta maanta family ay kuwada noqon karaan ama ay kuwada heshii karaan waxay tahay sboortiskaas waa tahay ma jiraan wax caqabado ah oo idinkaga yimaado dhanka kooxaha sboortiska runtii horta sboortis hal qabanaa daallo caqabad mala waayo caqabada way jiraan oo ruuxa waxay caawin kartaa albitir dhantiisa waxay ka caawin kartaa qaabka oo albitir yacni kulanka uu dhexdhexaadiyo albitirna ciyaari asina waxa waa bini aadam waa uu khaldami karaa mar guddi sportsuna leeyahay qof kasta oo cabashadiisa uu gudbisan karo haddii cabashadaas ay sax u tahayna gadaal dambe oo ay sax ay soo noqoto oo sidiis bixiisa lagu siiya haddii kulantaas oo oo xaq u lahaa inuu asi dhuwal ama waxa laga diido oo kale ama jaalo ama roos khaldan loo siiyey ciyaarahan waxaa ka filinaynaa inay kasoo baxaan ciyaartooy oo kubadda hami u leh iyo inayna isku bartaan ardayda dhexdooda ardayda waxaa ujeedinayaa inay kubadda aysan ka dhiyin mid xifaaltan ah bis ay u ciyaaraan qaab caafimaadkooda oo jirdhis oo kale iyo inay isku bartaan bis
waatahay maxaa laga filan karaa marka ciyaarta ee u dhexayso ardayda barata guridaha kala duwan ee jaamacadda run ahaantii horta sidii hore looga barta ardadii hore waa la yaqaanay oo kuliyadaha kala duwan ee, ama bachelorska kala duwan ardadii hore fasalada kala duwan ee ardayda ayaa loo qabtay een, ee, fasalo qaar ayaa ka qaybgelin ilaa sideed fasal ayaa hadda ah, loo qabanaya programka sideedda fasalna alaaba hadda group stageka lagu jiraa ama marxaladii gruubyada lagu jiraa een, ee, gruubyadaas inta kasoo baxda waa arki doonaa oo si officiala weli group stageki ma dhammaanin oo si officiala finaalka semifinaalka quarterfinaalka qeybaha kale ee koobka u gudubta waa arki doonaa insha allah hadda group stageka noo socdo almost naadiyaal naadiyaal qeyb ka mida naadiyaasha ayaa hadda ilaa lix buunta iyo wax lamida haysto qeybaha kalena waa arki doonaa bal xaaladdu say noqoto waa u kurgeleynaa een, dhammaan ardayda guddiga maamulka heerarkiisa kala duwan een, iyo daawadayaal kala duwan oo magaalada heerarkeeda kala- magaalada qeybaheeda kala duwan ama xaafadaha kala duwan ee caasimada jowhar ka kala imaaday ayaa usoo daawasho tagay xamaasadiisu aaday u sareysaa bal waa arkaynaa meeshay wax ku dhammaadaan waa tahay ee, ciyaaraha hadda socdo yaa idinka fankaraynayo ma ardaydiina mise waa mid maamulku idinkaga fankaraynayo Ee, ugu horan horta taageerada ugu weyn waxaan ka helnay maamulka maadaama ayaga jaamacadda ugu soo sarayaan Ee, la-aantoodna wax maba qabsoomin allaga suguu sidoo kalena midooda ardayda jaamacadda samsom ayagana sidoo kale ee, garab waxaan ka helnay oo ayagana qarshaadka qayb ka mid ayagana naga naga tabarucay marka labadaba waa isku tiirsanno laakiin me- mudnaanta koowaad maamulka iskale maadaama ayaga nugu dhiirigelin taageerad weyn dhiirigelinta waxa- waxa ugu weynaa waxay tahay dhiirigelinta maamulkana intaas iyo in ka badan waan ka helnay maasha allah maamulka ugu anugu dhiirigeliyey waa tahay ee, guud ahaan qaab nuucu hadda ku socdaa sportiska ee ardayda ee jaamacadda samsom Ee, hadda marxaladda ay hadda ay maraysa uu marayo sportiska waxa waaye group stage oo round round one-kii aa soo dhammaaday Ee, sidoo kale round two oo group a aa soo dhammaaday maanta waxaa furmay ee, round two oo group b ah Ee, waxaa inoo harsan marka hal roundi oo roundigii saddexaad oo lagu kala go'aaminayay ee, labada ee, labada koox ee group a kasoo baxday iyo labada koox ee, labada koox oo group b kasoo baxday dan waxaa dhelaynaa semifinal toddobaadadana soo aadan insha allah hadduu april ka noqdo kadibna finaalka waa isla arki doonaa labada koox finaalka ku soo baxdo iyo kooxda hana doonto eh, sister cup 2025 insha allah ugu dambeyn fariinta u jeedinayso ardayda ciyaarayso fariinta aan u jeedinayo ardada ciyaaraysa kubadda waxay tahay in ardada ay ilaaliyaan mar walba een, ee, sumcadda sharafka jaamacadda sumcaddooda iyo sharafkooda inay ilaaliyaan in hadallada xanafta leh aflagaadada ay iska ilaaliyaan inay la imaadaan sportsmanship amaba akhlaaq sports inay la imaadaan oo la istixgelinayo oo qofba qof kale oo fiirinayo een, qofka qof kale oo oo ku tixgelinayo sportiska in dagaal uusan ka dhexaynine inay isdhexgal bulsho iyo isjacayl ina abuurno ujeedkeenu ay tahay oo isdhexgal bulsho iyo isjacayl iyo kaftan oo ka abuurmo aysan dagaal ka abuurmin dhinacyada kala duwan ee kooxaha kala duwan oo ciyaarayaan inay isdhexgeliyaan een, annagana ka maamul ahaanna waxaa dheheynaa een, ee, kii badiyaba yacni waa bahdeena ma fahantay waa ardadeena een maasha allah waxaan rajeynaa inay insha allahu tacaala qofka ilaahay u qoraa badi doonee inay si qurux badan inay nagu dhammaato ayaa ka rajeynaynaa ardada talada a usoo jeedinayana waa midaas
waa tahay guddoomiye ugu dambeyn maxaa fariin ah oo aad u jeedinaysaa ciyaartooyda Ee, ugu horan horta waxaan ahaa sportiska waa isdhexgal bulsho Ee, anaga ka dhalinyaro ahaanne waa waxaa- waxaa mastanooga inaa ahmiyad gooni aan siino Ee, ciyaartooyda hadda ciyaareysana waxaan fariin ahaan ah u diraa in ee, sida qurux badan hadda ay u ciyaarayaan ay sii laba jibaaraan Ee, sidoo kalena sharciyada sportiska ay ilaaliyaan had- si hadda u hoggaansan yihiin si kasii qurux badan usii hoggaansanaadan si sportisku noogu qurux badnaado aana dhammaan ah, maxaa laleeyahay mid walba mid ka dambeeya oo maanta hadduu ka badiyo isan sidoo kale inuu raaligeleeyo Ee, sidoo kale kabtanada ayana maadaama calaamada kabtanka ay wataan saaka waran calaamada kabtanka respect waaye in abaamiirta oo garsoorka iyo abaamiirta guddiga ay raacaan ciyaartooyda adana sidoo kale insha allah anagana sanad walbo ama mar walbo waxaan ku dadaali doonaa ee koobab fara badan inaan qabano si mar walba farxadda iyo isdhexgalka ardayda aan maxaan leeyahay mid sare ugu dhigna insha allah guud ahaan barnaamijka dooda oo aad ka dhegeysanaysa raadiyo haysanaa jawaab shabeelle dhexe soomaaliya waa nageenta intaa barnaamij caynkan kula aan kulmi doono sidaa iyo ammaana allah
saxiibadaad waa dar kula socdo suusan haadiyo daar kala ku siirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahaanahaadiyo dar kala ku siirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay ayayno sinnaanine hayno kala sokeeyaan ayayno sinnaanine hayno kala